bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لilh rb العaalamiن وslى اllهma وslم عlى نabyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih ama bعdu yqul اllahu tbaaraka وتacalى ysأluunaka mada yunfiquun qul ma anfqtm min khayri falilwaalidayn wاlأqرabina wاlyatama wاlmasaakini wbn الsabiili wma tfcluu min khayri faina اllaha bih caliim dersigeenu maanta wuxuu ka bilaabana aayadda laba boqol iyo toban iyo shanaad ee suuraة اlbaqra ilahi wuxuu leeya yasaluunaka nabi maxamed waxay ku weydiinayaan dadku maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan qul waxaad tidhaahdaa maa shaygii anfaqtum aad bixidaan oo min khayrin khayr ah falilwaalidayni ayuu u sugnaaday iyo walaqrabiina iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta iyo wabni sabiili ibnu sabiilka wamaa tafcaluu waxaa samaydaan oo min khayrin khayr ahna fa ina allaha alla bihi caliim waa u ogyahay waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suurat lbaqara ilaahi subxaana watacaala meeshan wuxuu uga waramay wax ku saabsan sadaqooyinka iyo waxyaabaha lala baxo oo qurubaadka ah oo dadka lagu kaalmeeyo taagta daran iyo dadka tabaalaysan iyo dadka qaraabada iyo dadka arrintan mudan oo arrintan u baahan waxay dhahan dadkii saxaabadii qaar ka mid a nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasi waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam bal waxa ay bixinayaan inta ay leegyihiin iyo cidda ay siinayaan markaasaa ilaahi subxaana watacaala jawaabtan bixiyey ilahi wuxuu yidhi yasaluunaka way ku weydiinayeen nabi maxamedow maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan ay ku weydiinayaan tay laegyihiin waxa ay bixinayaan ma badan yihiin mase waa yar yihiin yayse siinayaan qul marka waxaad tidhaa nabi maxamedow maa shaygii anfaqtum aad bixidaan oo min khayrin khayr ah ha yaraado ama ha weynaadee falil waalidayni u sugnaadee waa labada waalid siiya khayrkaasi sadaqadaas iyo wal aqrabiina iyo wal yataama sadaqadaanna waxay dhahaan culimmadu meeshaan looga warramayo nafaqadaani midii sakada ahayd maaha falil waalidayni labada waalido u sugnaaday iyo wal aqrabiina dadka qaraabada ah oon labada waalid ahayn walaalaha iyo iyo wixii ka sisheeya iyo wal yataamaa agoonta nasiiya iyo wal masaakiini masaakiinta dadka taagta daran oo tabarta daran oo tabaalaysan iyo wabni sabiili ibni sabiilka iyo musaafirka iyo jidku joogga ayaa xooluhu u sugnaadeene iyo sadaqada mudane siiya su-aashii markaa labada qaybood iska sarree labadii qaybood baa looga jawaabay qaybtii hore maxaan bixinaa oo intay leegyihiin waxaan bixinayna waxaa looga jawaabay maa anfaqtum min khayrin aa layidhi wax allaala waxaad bixidaan oo khayr ah ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene sadaqa yaraan ma leh sadaqa marka yaraan ma leh ha layidhi qaybtii labaadoo su-aashan waxaa looga jawaabay falil waalidayni wal aqrabiina dadka mudan sadaqooyinka iyo xoolaha inaad siidaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninaa wuxuu weydiiyey dadka yaa mudan inaan xariiriyo oon u baarinimo sameeyo markaasaa nabigu uri caleyhi salaatu wasalaam ummaka uma abaaka uma ukhtaka wa akhaaka uma adnaaka fa adnaaka hooyada aabbaha walaasha walaalka kadibna hadba si dadkuu kala dhodhow yihiin wax u sii ilahi marka wuxuu yihi falil waalidayni labada waalid ayay u sugnaadeen waxaad bixinaya wal aqrabiina dadka qaraabada ah kuu dhow iyo walyataama agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta iyo dadka aan xoolahooda ku filayn iyo wabni sabiili ibni sabiilka iyo musaafirka iyo jidku joogga wamaa tafcaluu waxaad samaydaan oo min khayrin khayr ah ama sadaqa ha noqoto ama wax kale ha noqoteena fa ina allaha alla bihi khayrkaas caliiman waa ogyahayo ilahay wax ka qarsoon ma jiraan ilahayna subxaana watacaala waa idinka amaalmarinaa thawaab iyo ajriun idinka siinaa kutiba calaykum korkiina waxaa lagu farad yeelay oo lagu waajibiyey alqitaalu dagaal wa huwa dagaalkuna kurhun walxaal huwa dagaalkuna kurhun mashaqo iyo waxaad makruuhood dhibsataan lakum adinka uu idiin ahaaday wacasaa an takrahuu waxaa xaqiiqa inaad dhibsanaysaan shay-an shay wahuwa walxaal huwa shaygaas aad dhibsanaysaana khayrun lakum uu yahay wacasaa an tuxibu waxaa la arkaa inaad jeclaataan shay-an shay walxaal huwa sharun lakum uu shar idin yahay wallahu alla yaclamu waa ogyaha wa antum adinkuna laa taclamuuna ma ogidin aayaddan ilahi wuxuu u warramay subxaana wa tacaala waajibin dadka muslimiinta uu ku waajibinayo dagaalka jihaadka ah oo fii sabiilillaahi ah oo cadowga ilaahay iyo gaalada looga difaacayo dhulka muslimiinta iyagana lagu durjinayo ilahay marka wuxuu yihi kutiba calaykum korkiina waxaa lagu farad yeelay oo lagu waajibiyey alqitaalu dagaal qitaal iyo dagaal gaalada lala dagaalamo ayaa alla idinku farad yeelay oo jihaad ah walxaal huwa dagaalkuna kurhun lakum kurhun ay makruuhun mid la dhibsado uu yahay lakum adinka idin yahay iyo mashaqo iyo dhibaato maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa muslimiinay dagaalka waad dhibsanaysaan dabci ahaan dabci ahaan dagaalku waa wax la dhibsado hantiyaa ku baxda hantidan in la bixiyo xoogaa dab naftu ma jecla nafaa ku baxda naftana dadku waa ay ku baqiilaan dhaawaca qofka kusoo gaaraya qofkuna jirkiisa waa u jecel yahay laakiin dadka muslimiinta ahu oo ahlu khayrka ahi nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii waxay ahayn kuwa ku cibaadaysta dagaalkaas gelitaankiisa jecelna inay ku cibaadaystaan shahaadana ilahay ku siiyo subxaana wa tacaala ilahay marka wuxuu yidhi wacasaa an takrahuu waxaa xaqiiqa ah inaad dhibsanaysaan oo waxaa waajib ah inaad dhibsataan shay-an shay walxaal huwa shaygaasuna khayrun lakum adinka u khayr idin yah shay khayr idiin ah ayaad dhibsanaysa ood nacaysa oo jihaadkoo kalea naftiina waxa lagaabaa inay diido dabci ahaan laakiin shaygu khayr u idin yahy adduunna khayr u idin yahay aakhirana khayr u idin yahay ixda alxusnayeyniana lagu helaa ama guulaa lagu helaa oo muslimiintu guul iyo cizo iyo sharafay ku helayaan ama waa lagu shahiidaa markaasaa janno ilaahay lagu helaa subxaana wa tacaala wa casaa an tuxibu waxaa la arkaa oo xaqiiqo ah inaad jeclaanaysaan shay-an shay walxaal huwa sheegaas aad jeclaateenna sharun lakum oo idinka shar idin yaho waxaa laga yaabaa inaad guryaha iyo ilmaha iska dhex joogtaan xoolaha iska badsataan ood xoolaha iska tacbataan jihaadka iyo waxa la midka iyo dagaalada iyo dhibabkoodana aad iskaga fogaataan in naftiinu ka heshoy jeclaataa suurtagal ah laakiin shaygaas waa shay shar idiin dhaho oo idiin xun xaqiiqatan oo adduunyadana idinma fiicna oo dulli iyo ahaano iyo sharaf daraad kala kulmaydaan gaalada idinkaga imaanaysa oo ilaahi subxaana wa tacaala dulliyo idinku salladaa haddaad jihaad ka tagtaan aakhirana waaba ciqaab iyo cadaab ilaahay wallaahu allana yaclamu waa ogyahay wa antum adinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidin ilaahay waa ogyahay waxa maslaxadiinna iyo khayrkiinu ku jiro waana uu idiin tilmaamay adinku laakiin maslaxadiinna iyo khayrkiinu meeshuu ku jiro warkama haydaan ee tilmaanta ilaahay raacadado yasaluunaka waa ay ku weydiinaya nabi maxamedow can ishahri alxaraami bishii xurmada laheed iyo bilihii xurmada lahaa ayay ku weydiinayaan qitaalin dagaal ayay ku weydiinayaan fiihi bilahaas lagu dagaalamo qul waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal oo fiihi bisha xurmada leh dhexdeeda lagu dagaalamo kabiirun waa weyn yahay waa dembi wasadun celin can sabiilillaahi waddada alle laga celiyo dadka iyo wa kufrun gaalnimo oo bihi alle lagu gaaloobo iyo walmasjid alxaraami ay wasadun celin oo canilmasjid alxaraami masjidilxaraamka dadka laga hor joogsado iyo wa ikhraaju ahlihi iyo masjidulxaraamka ehelkiisa oo laga saaro minhu masjidulxaraamka laga saaro ayaa akbaru weyn cinda allaahi alla agtiisa walfitnatu fitnada ayaana akbaru weyn min alqatli ka weyn walaa yazaaluuna ma ka suulaayaan gaaladu yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum ay ka yaruduukum say idin celiyaan can diinikum diintiina idinkaga celiyaan in istitaacuu haddayba awoodaan waman yartadid ciddii ridoodoo laabata oo minkum adinka idinka mid a can diinihi ka ridowdana ee fa yamut dhinta walxaal huwa kaafirun ou yahana fa ulaa'ika kuwaas xabidat way burtay acmaaluhum acmaashoodu fidunya iyo walaakhira wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari waa naarta asxaabteeda fiihaa naarta dhexdeedayna khaaliduuna ku waaraayaan meeshan ilahi wuxuu warramay subxaanau wa tacaala bilaha xurmada le dagaalan lagu dagaalamo wax ka mida su-aal laga weydiiyey aayaddan mufasiriintu waxay u sheegaan sababa nusuul waxay dhahaan nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaaladii ugu horreeyday oo u diray wuxuu madax uga dhigay nin la yidhaahdo cabdullahi bni jaxshin cabdullahi bni jaxshin uu madax uga dhigay ilaaladii waa tagtay ilaaladii niman gaalahay la kulantay nimankii gaalada ahaa qaar ka midana waa dileen qaar ka midana waa soo qafaasheen waxna waa ka carareen waxay dileen nin la yidhaha ibnulxadrami ayay dileen kuwii qafaalka aha nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam xilligaas ay dilayaana marka jamaadul aakhir maalintii u dambeyday iyo rajab maalintii u horreeyday maalinay tahay ay ku shakiyeen ayagu waxay u qaateen marka rajab inaysan ahayn jamaadul aakhir maalintii u dambeyday ay tahay waxayna ku kala duwan yihin labada bilood bilna waa bishii bilaha xurmada lahay ka mid a waa rajabe biluna bilahaas ka mid maaha marka markii saasu ay dhacday oo ay nabigana u keeneen calayhi salaatu wasalaam qafaalkii ay wateen nabiga ay u keeneen calayhi salaatu wasalaam gaaladii waxay ku dhaleeceeyeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa waxay ku dhaleeceeyeen wixii ku saabsanaa wixii dhacay oo waxay dhaheen nabi maxamed ama maxamed waxuu sheegana inuu xaq ku taagan yahay bilihii xurmada lahaana waa ilaali waayo bilihii xurmada lahaa dadkii waa dilay bilihii xurmada lahaa dadka dilay arrintaasaa marka nabiga la weydiiyey caleyhi salaatu wasalaam saxaabadii falkaas geysatana laftirkooda walwalaagalo waxay is dheheen ama arrintu waxa la sheegaa wax ka jiraano bil xurmale dhexdeed amaad wax disheen hadday marka bil xurmale dhexdeed in wax la dilaanka ay dhacday see xaal ku yahay ilahi marka wuxuu yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaa nabi maxamedow can ishahri alxaraami bishii xurmada laheed ayay wax kaa weydiinayaan bishii xurmada waa bishee maxaa la sameeyaa miyay kaa weydiinayaan maya ee qitaalin fiihi bishaas xurmada leh dagaal dhexdiisa la dagaalamo ayay wax kaa weydiinayaan qul marka waxaad tidhahdaa nebi maxamedow qitaalun dagaal oo fiihi bil xurma leh dhexdeed la dagaalamay kabiirun waa shay weynoo waa dembi wasadun leexin iyo celin iyo horstaag iyo horjoogsi can sabiilillaahi waddada alle dadka laga hor joogsado iyo wa kufrun gaalnimo oo bihi alle lagu gaaloobo waa waxa mushrikiintu markaas ku sifaysan tahee iyo wa kufrun gaalnimo oo bihi alle lagu gaaloobo iyo walmasjid alxaraami ay wasadun celin iyo horistaag la hor istaago muslimiinta canilmasjid alxaraami masjidilxaraamka laga hor istaago iyo kacbada iyo wa ikhraaju ahlihi masjidulxaraamka ehelkiisa saaritaan la saaro oo minhu laga saaro masjidulxaraamka ehelkiisaoo nabiga iyo mu'miniinta ah ayaa akbaru weyn cinda allaahi alla agtiisa oo ka weyn bil xurmalaho lagu dhex dagaalamo bil xurmale in lagu dhex dagaalamaa ma fiicna waana dembi laakiin taas waxaa kasii weyn mushrikiinay waxaa idinku jirtaan oo ah dadka muslimiinta inaad xaqa ka hor istaagtaan una dagaalantaan sidii xaqa uusan u baahi lahayn iyo horstaaga dadka aad ka hortaagantihiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo dadka muslimiinta masjidka inay galaan masjidulxaraamka ah iyo saaridda markii horeba aad kasoo saarteen nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa masjidka masjidulxaraamka ah ilahi marka wuxuu yihi walfitnatu fitnada ayaan akbaru ka weyn min alqatli dilka oo dhanba shirkigu isagaa wuxuu ka weyn yahay oo ka culus yahay oo ka xun yahay dilka isagaa ka xun shirkiga gaalnimada iyo fidnaynta iyo imtixaanka laga fidnaynayo dadka muslimiinta diintooda ilahi marka wuxuu yidhi walaa yazaaluuna ma ka suulayaan gaaladu yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan dagaal ma joojinayaan xataa yaruduukum ay ka yaruduukum say idiin celiyaan can diinikum diintiina idinkaga celiyaan dagaal ma joojinayaan dantaysa dagaalka u joojayna ilaahay waa sheego dantaysa u joojayn dagaalka gaaladu habeen iyo maalin ay u wadayaan waa inay diinteenna xaqa ah ay idinka leexiyaan oo gadaal idinkaga celiyaan oo ad ridowdaan oo diinta ka baxdaan haddaad diinta ka baxdaan dagaalka inay ka joojiyaan waa suurtagal laakiin intaad diintiina ku dhegantihiin gaala dagaal idinka jooji maydo in istitaacuu hadday awoodaan diinta idinka celiyaan waman yartadid ciddii ridowdo minkum adinka idinka mid a can diinihi diintiisa ka ridowda fa yamut ee dhinta walxaal huwa kaafirun uu kaafir yahay qofkii ridooba ee ridada ku dhinta fa ulaaika kuwaas ridoobay oo ridada ku dhintay xabitat way burtay oo way hoobatay acmaaluhum acmaashoodii waxay wanaag sameeyeen waxaasoo dhan waa la baabi'iyey waa la tirtiray kufriga gaalnimadaa tirtirays gaalnimadu waxay baabi'daa oo ay tirtirtaa acmaasha saalixaadka oo dhan fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba adduunyada waa tirtirtay oo tirsi ma leh aakhirana wax thawaaba ku yeela uu maayo wa ulaaika kuwaas asxaabu naari naarta asxaabteeda ayay ahaadeen murtadiintahay hum ayagu fiihaa naarta dhexeeday khaaliduuna ku waaraya gaal aan weligiisba diinta gelin iyo mid diinta inta galay kadib ka laabtay labadu waa isla ahlu naar ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illah ulaaika yarjuuna raxmat allah wallahu hafuuru raxiim ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illahi ku jihaaday ulaaika kuwaasi yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allahi naxariista alle wallahu allana hafuurun waa mid dembi dhaafa oo raxiimu naxariis badan waxaa la yidhi markii aayaddan aayadda ka horreyday ay soo degto yasaluunaka can shahri alxaraami oo ayaddan ay ku jirtay qul qitaalun fiihi kabiirun ay ku jirtaa saxaabadii dagaalkaas gashay oo gaalkaas dishay oo gaalada kalena soo qafaalatay qalbigoodii waxbaa galay oo waxay is dhaheen meeshii waraa la gelshay facilkiini waraa la gelshay oo waxaa la yidhaha haddii falkaas la geystay ama bil xurmale dhexdeed in wax la dilaahay ama la dagaalamahay waa weyn yahay oo shay weyn oo dembiya waayo maadaama la yidhi waxay is dhaheen wixii aad geysateen amaadnaan ajir ka helin ama amaad ku dambaawda inaad ajir ka heshaan iska daaye markaasaa ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey allah iyo rasuulkiisa iyo wixii la rabay in la rumeeyo iyo waladiina kuwii haajaruu hijrooday oo maka kasoo hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiilillahi wadada alle ku jihaadoo dagaalkan galay oo cabdullahi ibnu jaxshin u hogaaminayay ulaaika kuwaas yarjuuna way rajaynayaan raxmat allaahi naxariista allay rajaynayaan oo khayr iyo wanaagay kuleeyihiin wixii ay geysteen wallahu allana hafuurun waa mid dembi dhaafa hadday wax ka dhaceenna ilahi waa hafuur raxiimun waa mid naxariis badan aayadduna waxay u dhahan tahay cid walba oo muslim ah oo wanaagsan oo dadaalay ayay u dhahan tahay yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow can ilkhamri khamrada ayay wax kaa weydiinayaan iyo walmaysiri khamaarka qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa labadooda dhexdooda waxaa ahday ithmun dembi oo kabiirun weyn iyo wa manaaficu linnaasi iyo nacfiyo oo dadka u sugnaaday wa ithmuhumaa laakiin dembigooda ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa nafcigooda ka weyn wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan qul waxaad tidhaahdaa alcafwa siyaadada bixiya kadalika sidaasoo kale yubayinu llahu alla u cadaynaa lakum adinka alaayaati aayaadka idinkuga cadaynaa lacalakum tatafakaruuna ay likay tatafakkaruu si aad u fakertaan meeshaan ilahi wuxuu uga warramay subxaanahu wa tacaala khamro iyo maysir iyo waxyaabo ku saabsan iyo khamaarka khamradana heerar badanay soo martay fil islaam waagii hore khamradu iska xalaalay ahayd oo la iska caabi jiray islaamka awalkiisa waagii dambe khamradii si tartiib tartiib ah ayaa dadkii looga gooyey dadkii looga reebay dadkii looga xarimay muslimiinta ah markii koobaad aayaddaana soo degta ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay khamrada iyo maysirkaba iyo khamaarkaba nacfina waa leeyihiinoo dadka nacfi u leeyihiin dembina waa ku sugan yahay oo qofkii khamrada cabaahi waxyaaba badan oo afcaalahon la mahadinaynin ayuu la imaanaa dadka waa dilaa isagu waa isdhibaateena hadalla aan ficnayn iyo waxyaaba aan ficnayn quruna waa uu ku warama dhibabaa ka imaana marka khamrada cabitaankeeda nacfiyaalna waa leedahay oo nacfiya leedahay khamraduiyo nacfi kama mara oo dadka gadaahu faa-iiday ka helayaan iyo hantiyay ka faa-iidayaan qofku markuu cabo nashaad iyo waxbuu ka helaa waxyaaba fara badan ay sheegaan culummadu laakiin labadaas arrimood waxaa weyna ilah yiri subxaana wa tacaala dembigaa weyn iyo dhibka ka imaanaya khamrada haddii la cabo aayaddaa markay soo degtay dadaa dhibka ka imaanaya oo lagu sheegay aayadda darti uga tegey dadna waa iska wateen maadaama nacfiyaal ay leedahay kadib ilaahi subxaana wa tacaala dadkii muslimiinta wuxuu ka xarimay inay tukadaan oy salaada galaan iyagoo cabsan oo khamre cabsan oo waxaa dhacday dheheen in saxaabadii qaar ka miduhu iyagoo khamradii cabay ay salaadii galeen nin ayaga ka mida ay hormariyeen oo natuji dheheen ee ninkii qur-aanka uu qalday qul yaa ayuha alkaafiruun acbudu maa tacbuduuna waqhriyaali laadiu ka tegey waxaan caabudaa gaalooy waxaad caabudaydaan waa khatar ilahay marka wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna dadka muminiinta ahow salaada ha u dhowaanina adinkoo cabsan ilaa aad ka ogaataan waxaad leedihiinoo khamradu ay jirkiina ka baxayso waa lasii cusleeyey khamradii cabitaankeeda waagii dambe marka aan si nihaa'iyan ah khamradii loo joojiyey oo loo xarim ilahi subxaana wa tacala wuxuu yihi suurat lmaa-ida inoogu imaa doonta inama alkhamr walmaysir walansaab walazlaamu rijsun min camal shaytaani fajtanibuuhu ya ilah yihi subxana wa tacala ka fogaada oo ka dheeraada waxaan waa qurun iyo xaaraame ka fogaada markaasaa saxaabadii nabigu caleyhi salaatu wasalaam wax allaala wixii khamre u yaallay iska qubeen way daadiyeen aanke aan ka faa'idaysano aan gadana maysadhe ilahay marka wuxuu yihi yasaluunaka waxay ku weydiinaya nabi maxamedo can ilkhamri wax kaa weydiinaya khamriga wax walbo ku daroogeeyaa khamre ah ama ha la cabo ama ha la cuno sida jaadkaoo kale ama sida tubaakada ha loo taqsiinto ama sida cirbadda ha loo isticmaalo xididada ha laga isticmaalo ama xashiishka ahaan ha loo cabo sidii la raba ha la yeelay wax walbo qofka daroogeeya a waxay yihiin khamro waxay kaa weydiinaya khamrada iyo wal maysiri maysirkii wax kaa weydiinaya maysir waxaa la yidhahdaa waa khamaarka lacagaha lakala dhigto lacagaha la dhigto iyo tartanka waxyaabaha inta lagu tartamo lacagahana la kala dhigto ee qof ka mida dadka haddii laga adkaado lacagtu ay ka dhimane maysir ayaa la yidhahda maysir waxaa loogu bixiyey sida fududoo dadku ay laga yaabo inay lacag ku helaan hal malyanoo dollar dhigo ana malyanaan dhigtay waa la dhigtay wax yaraa la ciyaaray qofaa wuxuu ku guuleystay sheegii ciyaartii iyo bakti nasiibkii iyo qoratuurkii ayuu ku guuleystay markaas wuxuu qaadanaa malyankii qofkuu qaadana si fududo marka wax ku hela qul marka waxaad tidhahdaa nabi maxamedow fiihimaa labadooda dhexdooda waxaa ahaaday ifmun ayaa ahaaday oo kabiirun weyn khamrada sida dembigu u imaanahay qofku markuu cabsan yahay waxa uu geysanay waa waxyaaba dunuub aad u fara badan u geysana dilka u geysana kufsiga u geysana bal waxaaba laga yaabaa hooyadii iyo walaalihii inuu kufsado gabdhihiisa inuu kufsada suurtagal isagoo cabsan oon iska warhayni dadku kale u dhibaatayna maysirkana hagaa dhib ugu imaanaa waxaa dhib ugu imaanaa iscaayida iyo colaa dadku isku qaadayaan se qofa xoolaheedii si fudud looga qaatee wa manaaficu linnaasi iyo nacfiyo oo dadka u sugnaaday ayaa dhexdooda ku sugan nacfiyada khamradu wax badanaa lagu sheegaa oo hantida laga helaayo iyo nashaadka qofka cabaha uu helaayo iyo diirinta isku diirinayo iyo xoogaa dhiiranaanta uu dhiiranayo iyo waxyaaba fara badanaa ku jira meesha maystirka nacfigiisu uu ka yahay qof laga yaabo inuu hashalay cayraha ayaa maanta wuxuu ku noqonaa hodano hantiyuu ka hela wa imuhumaa laakiin dembigooda iyo waxa ka dhalanaya ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa nacfigooda ka weyn wayasaluunaka waxay ku weydiinayaanoo kale maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan waxay bixinayaan ayay wax kaa weydiinayaan waxay bixinayaan ma ra-sul maalka amaba waxay naftoodu u baahan tahaya iyo caruurtoodu iyo dadka inay beenaan ay waajib ku tahaa mase intaas intii ka saayid ah ayay bixinayaan sadaqada tatawuca ah wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa maxayba yunfiquuna bixinayaan qul waxaad tidhaahdaa alcafwa waxaad bixinaysaan waa cafwiga waa ziyaadada inta xawaa'ijtiinna daruuriyada ah kasoo harta bixiya kadalika saas oo kale ayaa yubayinu llahu alla uu cadaynaa lakum adinka alayaati ayaadka idinkugu cadaynaa lacalakum tatafakaruuna ay likay tatafakkaruu saad u fakertaan wayasaluunaka maadaa yunfiquuna ilaahi subxaana watacala wuxuu leeyahay waxay ku weydiinayaan maxay bixinayaan oo laga wado waxay ku weydiinayaan waxa ay bixinayaan ma waxayse ka maarminaan mase waa waxay ka maarmaan ilahi marka wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaad tiraa nabi maxamedow alcafwa waxaad bixisaan waxa saayidka ah kadalika sidaasoo kale yubayinu llahu lakum alla uu idinkugu cadaynaa alaayaati aayaadka lacalakum tatafakkaruuna si aad u fakertaan ood ugu fakertaan fi dunyaa iyo walaakhira adduunyada iyo aakhirada dhexdeeda adduunyada aad ugu fakertaanoo inay tahay wax dhammaanaya oo gaaban aad ku fakertaan si aad uga saahidaan oo aadnaan iskugu mashquulin aakhirana waad ku fakeraydaan si aad u ogaataan inay tahay aakhiradu shayga baaqiga ah si aad u tacbataan aakhiro ama aad ugu dadaashaan aakhiro wixii idan anfici lahaa maadaama nolosha aakhiro nolol baaqi ay tahay wayasaluunaka waxay ku weydiinayaa nabi ilaahayow canilyataamaa agoonta ayay wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow islaaxun lahum islaaxun hagaajin oo lahum ayaga u sugnaaday agoonta ayaa khayrun khayr badan wain tukhaaliquuhum haddaad isku dartaan ood ku darsantaan agoontana fa ikhwaanukum ay fahum ayagu ikhwaanukum waa walaalihiin wallaahu allana yaclamu waa ogyahay almufsida midka mufsidka ho wax hallaynaya min almuslixi kan wax hagaajinaya alla waa ku ogyahay walow shaaa allaahu alla haddou dooni lahaa inuu wax idinku cusleeyana laacnatakum waa idin mashaqay lahaa waa idin dhibaatee lahaa ina allaha ilaahay casiizun waa mid adag oo xakiimun xikmadiisuna ay badan tahay meeshaan ilahay wuxuu uga warramay subxaana wa tacaala su-aal dadka muslimiinta qaarkood ka imaanaysa oo agoonta ku saabsan markii ilahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan maalka agoonka ha u dhowaanina inaad sifadii wanaagga badneed ugu dhowaataan mooye oo xoolihiisa loogu shaqaynaayey iyo markii ilahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara dadka xoolaha agoonta cunaaya calooshooda waxay ku cunayaan naar ayaa dadkii waxay ka kala firxadeen oo ka kala carareen agoontii iyo la dariskoodii iyo dhexgalkii agoonta la dhexgalayay iyo mukhaaladadii agoonta iyo xoolahooda la mukhaaladaynay mid walba wuxuu is yidhi xoolaha agoonta ama wax kaasoo raacaan oo xoolihii agoonta wax ka miduhu kugu baxsadaan markaasaa agoontii guryo gaara la dejiyey xoolahoodiina si gaara loo soocay arrintii dadkii waa cuslayday nabiga caleyhi isalaatu wasalaam marka saxaabadii waxbay su-aalay u keeneen oo su-aashaanay weydiiyeen agoonta ku saabsan iyo seen ula dhaqannaa agoonta xoolahoodana iskaga ilaalinaa markaasaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan canilyataamaa agoonta ayay wax kaa weydiinayaan iyo sidii loola macaamili lahaa qul marka waxaad tidhaa nebi maxamedow islaaxun lahum hagaajin oo agoonta u sugnaaday oo agoonta la hagaajiyo maalkooda loo hagaajiyo loo wanaajiyo iyaga la dhaqaaleeyo ayaa khayrun khayr badan takooridda ka khayr badan wain tukhaaliquuhum haddaad mukhaalada ku samaydaan ood ku darsantaan ood xoolahooda xoolaha ku dartaan oo ayaga aada ilmihiina ku dartaanna fa ikhwaanukum ay fahum ayagu ikhwaanukum waa walaalihi walaalana waa shirkoobaan waana isla joogaan waana wax isku darsadaan agoonta marka waxaa laydiin diiday inaad maalkooda si sharci darraa ku cuntaan laakiin agoonta inaad takoortaan ood weelduudaan ood karatiishaan ood cuqdad gelidaan ood gaar u dejidaan ood xoolahooda gaar u soofidaan oo gaar usoo hoydaan ood gaar u xaraydaan maaha wax laydinka rabo inaad marka agoonta wax ku darsataan waxba dhibi ay maydo waa wax bannaan wax walba oo khayr loola jeedo oo khayr ahna ilaahi subxaana wa tacaala qofkii sameeye ajrow ka siina wallahu allana yaclamu waa ogyaha almufsida min almuslixi waa la ogolaaday inaan xoolihii agoonta gaar loo xaraynin oon gaar loo soocin oo xoolaha kale lagu daro ayagii inaan gaar loo dejin ee dadka lagu daro oo wax laysla cuno oo wax laysla cabo oo la shirkoobo agoonta iyo dadka mas-uulka ka ah waa la ogolaaday arrintaas marka la ogolaaday waxaa laga yaabaa dadka qaar inay si fiican ay u isticmaalaanoo iyo sifo wanaagsan u adeegsadaan ama qaab wanaagsan iyo hab wanaagsan u adeegsadaan qaarka kalena ay habaan fiicnayn u adeegsadaan oo hadday maalan xooluhu xoola nool yihiin kuwiisana waa uu ka leexanaa maantao dhanna waxuu safrinaa oo suuqa geynaa xoolihii agoonka ilaa xoolaha agoonku ay martaan oy dhammaadaan see xoolihii waa isku daran yihiin waxa la cunaa wuxuu ka dhigaa mar walba ama wax laga soo bixinaa dharka laga soo bixinaa biyaha laga soo bixinaa baadka laga soo bixinaa kirada laga bixinaa xoolihii agoontu ka dhiga lacagtii agoonta agoontu ku qoraa wax walba maadaama waxay isku daran yihiin marka u dambeydana wuxuu leeyahay xisaab hoosaydu ama ou u sheega agoontu inay leeyihiin markay qaan gaaraan ama xoolihiini waa dhammaadeen uu leeyahy isagana xoolihiisu waa bulaalaya se wuxuu ku noolaay xoolaha agoontu ku noolaay ilaahay waa ogyahay kaas mufsidka ah muslixana ilaahay waa ogyahayo xoolaha agoonta bulaalinaya barbaarinaya badinaya ugu shaqaynaya dhowrayo cunimada ka ilaalinaya hadduu ka maarmo hadduusa ka maarminna si macruufa u cunaya oo ujro keliya ka qaadanaya ilahay waa ogyahay subxaana watacaala ilahay qulubta daalacda wain tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum fi ddiin wallaahu alla yaclamu waa ogyahay almufsida min almuslixi mufsidka waa uu ogyahay iyo midka wax fasahaadinaya wuxuu ka yaqaanaa min almuslixi midka wax hagaajinaya walow shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa inuu idin mashaqeeyana laacnatakum waa idin mashaqay lahayo waxba uu idinku cuslee lahaa oo waxaa laydin dhihi lahaa xoolaha agoonta iyo xoolihiina ha isku darinina saasoo kale ilmihiina iyo ilmaha agoontu iyois isku dermin isku weel wax ku siinina ayaa laydin dhihi lahaa haddana agoonta ka warqaba iyo xoolahoodaa laydin dhihi lahaa dhibaana idinkugu sugnaa lahaa in allaha alle casiizun waa mid adag oo xakiimun xikmad badan darsigeennina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi altawfiiq